but I'm not forever one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal saacadduna haatan afrikada bari waa kuwdii iyo barkii duurnimo waa jimco siddeed iyo tobanka juun sanadkana waa laba kun iyo kow iyo labaatan idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir mursal iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada idaacaddeenna duhurnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doonno sida reer guuraagii hore ay ugu diyaargaroobi jireen xiliyada barwaaqada ee la filayo roobka waxaa jirta jilaalkii dadka reer baadiyihii dee waa dad hawleed hawlun bay ku jiraan wixii hawl ah ee markaa inta jilaalkaa soo dhex marana waxay u dhigtaan wakhtigii roobku doo oo arrimahooda hadday tahay mid mageed hadday tahay mid yaradeed yarad la kala qaadanayo hadday tahay gabdha isweydiis waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii iyo heesaha intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee difaaca maraykanka ayaa ka dhawaajinaya digniin ku aadan halista kooxaha ugu sarreeya ee argagixisada afghanistaan ay ku keeni doonto maraykanka marka qaybta u dambaysa ee ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ay dalkaasi ka baxaan bilaha soo socda xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa sharcidejiyayaasha u sheegay khamiistii ilaa laba sano inay ku qaadan doonto kooxaha sida alqaacida iyo daacish oo kale ah inay dib u soo nooleeyaan awoodda ay ku maleegi karaan weeraro ka dhan ah maraykanka iyo xulufadooda reer galbeedka sarkaalka ugu sarreeya milatariga maraykanka jenaraal mag mile ayaa isagana kasii digay in wakhtigan loo qabtay uu dadejin karo iyadoo ay ku xiran tahay mustaqbalka dowladda xilligan ee afghanistan wuxuu intaasi ku daray in halista ay intan ka sii badan lahayd haddii uu jiri lahaa qalqal soo wajaha dowladda afghanistan ama tafaraaruq ku yimaada ciidamada amniga ee dalkaasi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay bishii abriil go-aanka uu uga soo saarayo dhammaan ciidamada maraykanka ee ku harsan afghanistan isagoo ku dooday in maraykanka uu goor horeba gaaray hadafkiisa dhabta ah ee ah in alqaacida iyo hogaamiyaheeda osama bin laden uu kula xisaabtamo weerarkii argagixiso ee koob iyo tobankii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo kowdii lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka ee new york iyo aqalka bantagonka
madaxweynihii hore ee ivory coast laurent bagbo oo xukunka laga tuuray intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee labada kun iyo kow iyo tobankii oo lagu waayay dembiyadii dagaal oo lagu soo oogay ayaa dib ugu laabtay dalkiisa iyadoo kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen jidadka si ay u soo dhoweeyaan bagbo ayaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee heeg sanadkii labada kun kow iyo tobankii wuxuuna siddeed sano uu sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dembiyo dagaal xaakim ayaa wax dembi ah ku waayay sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan kiiskooda kadib markii uu ka soo degay gegada dowladaha bagbo waxaa loo gelbiyey qolka v i b da ee garoonka dowladaha halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaskiisa simon oo iyadu aan tegin maxkamadayntiisa heeg sababtoo ah maxkamadda oo sidoo kaleeto soo saartay amar lagu xiriyo iyada oo lagu soo oogay lafteeda dacwado la xiriiray rabshadihii doorashada kadib warkii dunidana waa naga intaas
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa laascanood nooga soo diray cabdikariim olol
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa marti noogu ah oday maxamed cawil ducaale cumar oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka sool waxaana toddobaadkan diiradda ku saari doonaa qaabka dadka xoolodhaqatada ay ugu diyaargaroobaan nolosha cusub ee dhanka barwaaqada xilliga roobabku ay u da-aan asalaamu calaykum waa ku salaamayaa bahda v o e bacda salaan markaan u galno dhaqanka xagga reer baadiyaha waxaa jirtaan jilaalkii dadka reer baadiyihii dee waa dad hawle hawlun bay ku jiraan wixii hawlah ee markaa inta jilaalkaa soo dhex marana waxay u dhigtaan wakhtigii roobku doo oo aad arrimahooda hadday tahay mid mageed hadday tahay mid yaradeed yarad lakala qaadanayo hadday tahay gabdha isweydiis nimankaa dhaqanka reer baadiyaha markaad aragto waxay ku gebagabaysan yihiin dhaqankoodu wakhtigii raxmad allaah uu shubo ayaa arrimahooda ku gebagabaysan yihiin iyagoo kaga hadlaya hadday tahay wixii dhibaato iyaga dhex yaalla hadday tahay wixii dhaqana ee kale ee kala gala nimankaasi waxaa weeye naqbay uu ku ballamaan hawshooda aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed maadaama dadka reer guuraagu sidaad sheegtay xilliga barwaaqadaoo kale ay ku ballamaan siday shaqooyinka u yaalla u qabsan lahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan sidee bay u kala horraysiyeen markay xilligan oo kale ku jiraan ee aaranka ah matalan reer baa dadka de waa dadku waa dad reerbadi waa reer ballaaran matalan reer baa maalin waxaa lagu leeyay mag baa lagu leeyay had iyo jeer dadka waxay u kala horraysiiyaan dhibaatada darisyada kale kaga soo biirta bay horraysiiyaan sida kiiskoo kale wakhtigaasoo kale way isu yimaadaan waxay ka xisaabtamaan wixii dadka deriska uu ku leeyahay bay ka xisaabtamaan sida magtoo kale halkaasaa lagu qaybsadaa laysugu yimaada goobbaa la samaystaa ballan baa la samaystaa wakhti baa la samaystaa ururinta magtana bartaasaa lagu qaybsadaa sidoo kale waxaa la sheegaa dhanka garaha iyo gelistooda dadka reer miyiga oo kale inay aada ugu wanaagsan yihiin bal ka waran raggii hore iyo kuwa hadda joogaba markaas barbardhig ku samayso wallaahi horta raggii hore wuxuu ahaa rag talaqabeena oo haddii ilaahidakeeda leeya waddan dowlad la jooga oo haddii cuqaal soo jireena oo runtii aad iyo aad looga fiirsaday leh markay hawsha isugu yimaadaan sida qaababka dhaqanka reer baadiyaha ninkii caaqilka isagu dee dowlad buu lahaan jira wixii uu garan waaya dowlad buu ku hadii la reerka kaga jiri jiray markaad eegto xagga garta raggii hore ragga soo gaadhay iyo raggii hore waxaa soo nasa dhul badan bay ku kala duwan yihin matalan dhulkay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a dadkan haddeer joogaa dhaqankii xagga baadiyaha waa laga soo hoydo magaalada loo soo hoyda dhaqankii magaalada loo soo rara nimankii horena dhaqankooda hadiya jeer geed buu ahaan jiray taladooda geed bay ku dhammaysan jireen ama haddii ilaahidakeeda leeyahay si kastaba ha noqoto reerku taladiisa maalinta raxmadda tobanton ninkii hogaanka dhaqanka u hayaa wuxuu isugu jaar jiray inay isugu yimaadaan goob geed hadilahdakeed taladooda ay ku go'do laakiin kan maanta jooga waxaad moodaa taladii baadiyuhu inay magaalada usoo wareegtay dee magaalana warkeeda waa hayaa sida fadhigeedu iyo garaheedu waxay noqonayaan waa un arrimo siyaasadee markaba soo gelayaan dadka reer guuraaga oo kale dadka xoolodhaqatada caadiga iyo dadka guurtida ah sidee bay ugu kala soocan yihiin shaqooyinkooda oo kale shaqadan dadka reer guuraaga ahi matalan waa u kala soocanta qof waliba dee shaquu leeyahy matalan dee ninka weynka odaygu reerka taladiisa guud buu leeyahy wixii tala guuda wixii saaka intaa ka hooseyna tala hoosaadkooday leeyihiin marka had iyo jeer talada reerku waxay ka godaa odayga weeye wuxuu la kaashadaana waxaa weeye haddii laydikeeda leeyahay sida islaantoo kale islaanta waa wasiirkii arrimaha gudahoo kale curadka reerkaoo kale had iyo jeer inta dadkiisa uu is yidhaahdo taladaada waxba haddii laydakeeda leeyahay waa niman arrinta aad u sheegto qof ka soo bixi kara intaa unba la tashadaa waxyaabaha ay maxamed sameeyaan oo kale waxaa ka mid a ballamaha waxay u dhigtaan xilliga barwaaqada oo kale xilliga jiilaalka way adagtahay inay sameeyaan bal ka waran ballantaas oo kale iyo xusuusaha sameeyaan inay dadkii dhexdhexaadiyaan wiilashoo kale u guuriyaan runtii xagga dhaqanka haddeerta baadiyaha markaad eegto waa run waxbaa ka jira xusuustii hore baadiyanimadii hore berigii hore weli waxbaa sii jira matalan laba reer baa wax kala gaadheen wakhtiga adag dee wakhti waa wakhti adag baa wax dhaceen waxay isu imanayaan labada guurti baa isu imanayaan labada beelood wax kala gaadheen arrintaa marka la dhex galo taladeeda waxay kusoo fadhiisanaysaa waqtiga uu naqla arko gubaa lagu soo hadii laydikada lagu gebagabaynaya matalan wiil baa wuxuu doonayaa inuu guursado wuxuu imanayaa odayga aabbow inaan guursado baan doonaya wuxuu aabba naqal la arko waqtiga raxmaddu daado oo haddii ilaahay idinkeedii leeyahay raxmad helo anaa kuu guurinaya arrintaa waxaa guur talada waxay ku dhammaanaysaa soomaalida waxay tahay laguyow maxaa hawl ku sinaya wax kasta oo reerka dhaqankiisa ku soo biira waxaa lagu gebagabeeyaa taladiisa naqbaynu ku suganna hadday xoola bixin tahay gabadha marka la guursado de la keeno waad aragto mar waa la dhisaa marka la dhiso waa loo xoolo gooyaa marka loo xoolo gooya meel baa laga jeediyaa marka meeshaa laga jeediyo waxaa loo diyaargaroobayaa reerkii gabadhu ka dhalatay in sidii loogu haddii lahaydakedeedi loogu holgolanyarada wehelaayeen iyaguna marka ay gabadhii ogaadaan inay de haddii lahaydakeedii reerowday ayaa odaygii gabadha dhalay subaxaa warbixin soo bixinaya odhaya hebelow maxamedow waa ku sugaya waana soo socdaa subaxaasaa ardaagii gogosha iyo haddii laha idakeedii leeyahay sooryada geedkii loo habeen loo waabayaa halkaasaa haddii laha idakeedii taladii reerka lagu dhisayaa qoladii haddii laha idakeedii leeyahay martida ayda xooladoonka geedkaasaa lagu soo dhaweynayaa halkaasaa waxaa ku gebagabaynaya xoolabixintii reerka arrintaasoo dhan waxay isugu soo ururaysaa waa guur
waxyaabaha dadka reermigo ay maxamedoo caan ku ahaayeen waxaa ka mid a in geed la isugu baxo oo laga hadlo waxa markaa taagan lagu kala warqaato ballamihii oo kale lagu qabto runtii geedku dadkiisa waxaad moodaa taladiisu inay urursan tahay had iyo jeer beeshu markay ku ballanta geedka waxaad moodaa wax badan oo aan ku qabsoomin magaalada inay geedka ugu qabsoomayaan waa marka koowaade waa marka koowaade geedka marka beeshu ku talanto oo isugu timaatay ballan ay ku qaadato waxaa la yidhaahdaa wax la yidhaahdo qalaanqal iyo haddii laaidakeedii leeyahay siyaasad iyo ma soo dhacan qodobka keliya laga hadlaya waa talada reerka iyo dhaqanka waxaa inta badan laga yaabaa reerkaasi arrintiisa hadduu dibadda ku qabsado guulka gaadho saasaa laga yaabaa dadka reer guraaga ama dhaqanka odayaasha jooga inay ballanta aad u wanaagsan yihiin oo marka loo yimaado waxyaabihii lagu ballamay oo ballanfuryadu ay aada ugu yar tahay ayna kaga wanaagsan yihiin dadka magaalooyinka jooga oo kale bal ka war wallaahi horta dadka adeer waa wada reer magaaloobi adeer reer magaalobaadiye wakhtigii hore waa run ninku hadduu yacni ballan galo sidaa uga baxay waa adkay ninkaasi waxaa ku adkayd ninkii laodhan jiray hebel ballan buu ka baxay way ku adkay boqolkii shan iyo sagaashan waxaa dhici jirtay wixii lagu ballamay inay fulaan ninkaa ka fulaan ayaa dhici jirtay
marka laga yimaado garahay waxaasi waxaa jirta maxamed xilliga barwaaqadoo kale in deegaanada qaara abaar noqdaan qaarna ay barwaaqo noqdaan waxyaabaha odayaasha dhaqanku ay u jeediyaan in laga taxadaro ama la ilaaliyo maxaa ka mid ah
adeero way dhacdaayoo had iyo jeer raxmaddu dhulka ma wada gaadho waxaa dhici karta dadku inuu marba sabar u hayaamo oo raxmaddu ay marto marka marba reerkii lagu guuraa mid waajibaa iska jaaranoo waxaa jirta dadka in nabadgelyadiisa la ilaaliyo in daaqa iyo ceshiimo iyo wax diiladekeedli aan la dhibaatayn dadka biyaha laga qaybgeliyo daris wanaagla haddii laada loo tuso nabadgelyadooda la ilaaliyo naf iyo maalba had iyo jeerna way dhacdaa reerbaadiyu waa ku wacanyataa reerka marka la guuro judhii hore reerka markay arkaan guryaha la tusaa reerka meesha wanaagsan baa la tusaa haddii laydin gurigan soo dega baa layidhahdaa soo dhowaadaa la yidhahdaa ammaankooda iyo haddii lahaydakeeda leeyahay dejintoodaba waa laga qayb qaataa aad iyo aad baad umahadsantahay dhegeystayaal weli waxaan ku jiraa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maxamedow waxyaaba adsleeda way ugu muhiimsanaayeen oo xilligaa dadka reer miiga ay sida weyn ugu horumareen oo ay tuladooda ku urursanayd xilliga barwaaqadoo kalena ay ka hadli jireen maxaa ka mid ah dadkan reer baadiyaha taladoodu waxay ku urursantahay ama markaad sii eegto matalan waxaa la ysugu imanayaa meel balli ama meel de dooxooyin baa la ysugu imanayaa dooxooyinkaasoo kale marka la arko oo barwaaqa ka dhacdo waxyaabaha dhaqanka ugu horreyn jirta waxaa ka mid allabaryadoo kale allabaryadoo kale beeshu baaq bay halkaa kasii dejay ilaahay markuu barwaaqeeyo oo gurigeeda uu ku siiyo nabad dadkii hore wuxuu odhan jiray waa inoo allabari inta geedka la ysugu yimaado waxaa halkaa la keeni jiray dhiirihii dhowrtada baa iyadan la keeni jira oo iyagana qudhooda cajiibka ahayd haddeer laftiisana way jiraan marka dadku hadeer iyadoo aad moodo inay xagga miisaanka uu soo batay magaalada haddana dhaqamada aan hadeer didireebaadi weli caan isu leeyahay allabaryadoo kale beelaha marka laysu yimaado waa lagu allabaryaa allabariga laalcaamiyaa shirka geedka laysugu yimaadaa haddii ilaahay dakeedi leeyahay waxaa laga soo saaraa halkaa waa lagu ducaystaa ilaahay wixii uu siiyey ee nimco aha baa laga abaalceliyaa in dadka guurtida ay ku yaraadeen miyiga oo aysan jirin hadda nin geed loogu tago oo ay yartahay deegaanada qaar haddii aysan ku badnayn bal ka war arrimahaasoo kale sida iyaga u saamaysay inay ka tagaan dadkaasoo kale oo ay magaalooyinka wada galaan hadeer wakhtiyadan dambe waxaa batay horta marka hore magaaladii deegaamayntii baa badatay deegaamaantii markay badateen hoyaatankii baadiyaha laftiisi baa soo batay beelihii markay soo hodeen odagii lahaana waa ka daba yimi marka waxaa ugu caantay deegaankii oo batay dadkii reer guuraaga oo deegaamadii markay barteen iyaguna magaaladii ku soo batay reerihii dee marka islaantii haddii ilahadikeliya ama ubadkeeda iyadana deegaanka ay ka qayb gasho odayga laftiisa isna waa ka daba imanaya sababaha keena bay ka mid tah xagga guurtida runtii waa run hadeer baadiyaha odayaasha markaay wax ka dhacaan magaalada looga qaadaa waad aragtay fidmooyin baa dhacaya did halka waa laga dhacaya dhibaataa la odhanaya meel bay ka dhacday la qaban maayo baadiyihii oo la odhan maayo hebel baa baadiyihii jira halka laysugu imaanayaadoo deegaankii baadiyaha dhibaatadii ka dhacday magaalada looga qaadaya waxyaabahana waxaa keenay magaalada badan iyo deegaanada badan iyo dadkii oo hadeer aqoontoodii iyo haddii ilaahaydakeeda leeyahay cilmigoodii iyo aqoontoodiiba magaaladii isugu soo hoday taasaa keenaysa waxyaabaha ugu badan maadaamaad ka mid tahay oday dhaqamada gobolka sool waxa ugu badan aad xalisaan maxaa ka mid ah miyiga iyo magaalada marka laga hadlayo
waa fiican tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaa weeye su-aashaasi waa su-aal muhiima waxyaabaan annagu ka qayb qaadana waxaa ka mida nabadda had iyo jeer waxyaabaha dhaca ee dadka dhexdiisa ka dhaca waxaanu xalilaa nabadaanu xalilaa waxaanu ka qayb qaadanay haddii ilaahdakeedile dhul badan dhibaatooyinkii soo dhex maray gobolka sool haddii ilaahdakeedile tii biroole tii gumburaha tii haddii ilaahdakeedile buuhodle oaan dhowr jeer tagnay haddii ilaahdakeedile hurfadhi intaa shaqaaqooyinkii ka dhacay odayaasha ka qaybgala anagu ka mid ah waxaanu ka qayb qaadanaa nabadda iyo isku xudhka iyo walaalayntaanu ka nabad qaadanaa haddana waa u taaganaa marka laga hadlaya maxamedow sidaynu ka hadlayno dhaqanka miyiga yaallo oo kale dadka marka lagu qadarin jiro loodhan jiray hebel waa tala qabeen ee hana loogu yeedho hadda tii ma jirteena
adigu runtii hadeer maba badna waxaana keenaya dadkii horta waa batay waxaa laga yaabaa curadkaaga adiga maanta reerka odaygiisa inaad layidhaahdo waxaa loo yeedha maxamed baa loo yeedhe inaan anigu ka udhala yidhahdo odaygii waa maqanya anaa talinaya baa laga yaabaa in la helo waa dhici kartaa berigi horese ma dhici jir taladu nin bay ka go'i jirtay ta qabiilkana marka hebel maqayo ka jira maxamed baa maqanee taladii odayga yimaada mooyaane hadalkeena waa inoo xidhnaanaya waqtina waa la siin jiray marka haddeer waxaa weeye waxay ka tahay cimaarooyinka waddanka yaallay ka mid tahay taladiinaan runtii laga buuxsan oo waxaaba joogtaa sheeke la yidhaahdo oo reer hebel haddaan ayaa naga joogi baaba haddeer dhacda laakiin waa fiicantay kolley annagu haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee gobolka sool in la ilaaliyo dhaqanka diyaarna waa wanahay waana ilaalina laakiin muddooyinka badan maxamed waxaa la arkaa inay hoosu dhacday oo ballamadii uu soo qaaday oo kale markuu reerkii ula yimaado oo kale la diido sababahaasoo kale bal nooga waranaya waayihii hore sidii loogu qadarin jiray ninka waxa uu turta ku soo qaado
waa mahadsan tahay waa su-aal can weeye horta ninka wakhtigan dowladla'aanta wax badan bay keenta ninkii hore qabiilka ninbaa caqli baa meelu tegi jiray wuxuu tegayaa dee meelaan deegaankiisii mahay wax ka dhacaya oo dad isagii wax ka geystay isaga quraa tegayaa baa labooday u kaxaysane wixii uu soo qaaday dadku ula yiman jira dhexdiisa waxaa la qaado dee dowladd iyo calan buu dugsan jiray nin isagu dowladabuu amar ku fuliyo mudo sidaa ha la yeelo iyo haye bay ahaan jirtay waxyaabaan haddeer laga faa'idaystay ama haddeerto aad arkayso dee tafraaqa ku dhacay waxa weye waa burburka taladiina burburkii bay ka qayb gashay waxaa laga yaabaa ninkii odayga ahaa ee reerka caaqalu ahaa dhibaatadii reerkiisu geystay hadduu maanta soo qaado dadka intiisa badani inayna dheg bajaal qusin waxyaabaa keenayana waxaa dowladnimada dowladlaanta weeye marka arrintu hadeerta waxa weeye waa iska buluqsi waa buluqsi weeye arrintaas iyadu waana ku badantay deegaamnadan waa ku badantay marka koley sabab waxaan uga dhigaya waa dowladaanta wey ninku mar hadduusan dowlad lahayn dee waxa arrintiisuna waa haafan haaf waayo meelu ku cararla dib mana jiro kii wax geystay oo saaka haddii lahayd keli dhibaatada geystay yaaba doonaya dantiisa kii wax geystay baa boqollada dhex jiifa la odhanaya inaad dantiisa ku laalishto adigu oo adigu aad sidaatay war adigaa kugu laalashaya hadda hadda waa ninkii gacanta ku tiilay ee gacanta geystay markaad maxamedow nabadda aad ka shaqaynaysaan oo kale en la kulanka dadka xoolo dhaqatada iyo dadka magaalooyinka jooga fahanka dhanka garaha oo kale iyo in xiliyadaa la ballamay barwaaqada oo kale kuweebaa idin fudud oo marka xagga dhaqanka laga hadlayo wuxuu sheegista waxaad moodaa taladii inay ku soo ururtay qoysku magaalo marka adigu si kastaba ha iska noqotee dhaqanka haba ku raagto haddeer arrintu waxay dhammaadkeedu ku badan yahay magaalada waxaa ka shaqeeyaana saaka waxaa weeye waa cuqaasha iyo ningarboodka iyo culimada inteeda badan insha allah waa waa lagu faa'iidaa go'aankii baadihu haddeer magaaladuu soo guuray marka run laga hadlayo magaaladuu soo guuray si wa- waana- waana waana ku gebagaba waana ku dhammaataa bal ka waran waxyaabaha talahaan soo jeedinayso een ugu wanaagsan sida dhaqankii miigana loo ilaaliyo ka magaalooyinka loo ilaaliyo dadkuna ay nabadgelya ku noolaadaan marka hore waxaan leeahay miyiga magaalaba nabad ha la ogaado nabad wax ka wanaagsan oo ilaahay bixiyo ma jirto marka xigtana waxaan leeahay dadku dee si kastaba ha isnoqotee ee, wax kastaba ha dhaceene waxaan leeahay yaan faraha laga qaadin oo odayaasha iyo intii hore wadi jirtay dadaalkii hore wadeen mid ka sii badan ha galeen mid ka sii badan ha galeen Een, marka deegaanka soomaalida o dhan marka hore waxaan u dirayaa dhammaan nabad baan u dirayaa inay lagu wada noolaado deris wanaag iyo nabadgeliyo iyo se walaalnimo ha ahaato ama barwaaqo ha noqoto ama jilaal ha noqoto ama ceel ha noqoto ama arshinta ha noqote in deegaanka deegaanada soomaalida waxaan leeyahay nabadgelyo ha lagu wada noolaado Een, khaasatan gobolka sool waxaan u dirayaa oo kaga faa'iidaysanayaa war colaadi ma dhaqdo dal colaadi nabad waxay colaadi nabad ma dhaqdo waxaan leeyahay reer soolow dalku wuxuu nagu leegayaa nabadda nabad ha lagu daro ha lagu ogaado ha la ogaado nabad
dhegaystayaal intaas waxaynu uga eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkan waxaa toddobaadkan marti noogu ahowday maxamed cawil ducaale cumar oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka sool waxaana ku eegaynay guurtida mi iyo magaalaba siyaabaha ay nolosha dadka ula qaybsadaan si ay u xalliyaan dhibaatooyinka dhexdooda yimaada intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid a dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilownay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan koobka qaramada yurub ayaa shalay iyo xalay ka kala dhacay magaalooyin ku yaala yurub ciyaartii ugu horreysay ayaa dhex martay xulalka ukrain iyo waqooyiga makedonia waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday xulka qaranka ee dalkaasi ukrain labada gool waxa uu kala dhaliyey qeybtii koowaad ee ciyaarta andreya yermolenko iyo roman yermic goolka keliya ee kooxda qaranka ee makedonia waxaa u dhaliyey ciyaaryahan alyosk kooxda qaranka ukrain oo uu leeliyo laacibkii hore ee a c milan andrey shifshenko ayaa labada kulan ee ay ka ciyaareen wareega koowaad ee koobka qaramada yurub marna laga badiyey marna guul keenay ciyaarihii kale ee xalay dhacay beljimka ayaa laba iyo hal ku garaacay xulka denmark goolka waxaa la hormaray kooxda qaranka denmark daqiiqadii labaadba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan yuusuf bolson laakiin beljim ayaa ugu jawaabay laba gool oo ay kala dhaliyeen qeybtii labaad ee ciyaarta hazard iyo kevin debruin ciyaarta ayaa intii ay socotay daqiiqadii tobanaad waxaa loo istaagay oo loo sacbiyey laacibka uu wadna xanuunka ku dhacay ee kooxda qaranka denmark ericson kaas oo ciyaartii ugu horeysay ee denmark iyo finland dhex martay garoonka laga qaaday markii uu wadnaha istaagay xulka holland ayaa isna laba gool iyo ebar kaga badiyey kooxda qaranka ee austria waxaa goolasha u kala dhaliyey memphis debay oo rigooro ku dhaliyay daqiiqadii koob iyo tobanaad iyo denzel denvris oo goolka guusha ee labaad u dhaliyey kooxda qaranka ee netherlands daqiiqadii toddobo iyo lixdanaad ciyaaraha maanta oo jimco ah ee dhici doona koobka qaramada yurub waxaa ka mid ah tan ugu soo horeysa oo caawa fiidkii dhex mari doonta croatia iyo jamhuuriyadda jek ingiriiska caawa fiidkii waxa uu la ciyaari doonaa kooxda qaranka ee scotland sweden iyo slovakia ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona caawa sabtidana waxaa is arkaya spain iyo poland hungary iyo faransiiska bortuqiiska iyo jarmalka ayaase ah ciyaarta la wada sugayo habeen dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo waa tahay markaana warar ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kadib lix iyo toban sano oo uu guulo la yaab leh uu la gaaray kooxda reaal madrid ayuu ciyaaryahan sergio ramos oo ahaa kabtankii reaal madrid uu shalay kooxda isaga tagay kadib markii ay labada dhinacba waa maamulka reaal madrid iyo kabtankaba ku heshiiyeen in aanan cusboonaysiin ama aanan lagu darin qandaraaska ciyaaryahankan oo dhacaya dhammaadka bishan ramos ayaa muddadii sannadaha ahaa ee uu la joogay reaal madrid kula guuleystay laba iyo labaatan koob oo ay ku jiraan shan ka mid ah horyaalka la liiga iyo afar koob oo ah koobka champions leaga dhanka kalena kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ayaa shalay ku dhawaaqday in ay si rasmi ah ula soo wareegtay laacibka difaaca uga ciyaara kooxda chelsea fikayo tomori kaasoo xilli ciyaareedka lasoo dhaafay si ammaah ah kula joogay milan milan ayaa laacibkan ku iibsatay siddeed iyo labaatan milyan oo lacagta yuroda ah saddex iyo labaatan sano jirkan u dhashay dalka ingiriiska ayaa laba iyo labaatan kulan u saftay milan xilli ciyaareedka lasoo dhaafay hal gool ayuuna u dhaliyey goolkaas oo uu ka dhaliyey kooxda yuventus dhammaadkii xilli ciyaareedkii horyaalka seriya aada ee aanu kasoo gudubnay ugu dambeyntiina goolhaayihii heerka caalami ee xulka talyaaniga iyo kooxda yuventus gianuji buffon ayaa labaatan sano kadib dib ugu laabtay kooxdii uu kasoo bilaabay kubadda cagta ee barma barma oo hadda xilli ciyaareedkii dhammaaday ee seriya-aada dib ugu laabatay heerka labaad ayaa buufan oo saddex iyo afartan sano jir ah uu u saxiixay laba sano oo qandaraas ah waxaana uu rajo ka qabaa inuu ka soo saaro seriya bida xilli ciyaareedka soo aadan dibna uu ugu soo celiyo horyaalka seriya-aada waa tahay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana intaa ha inoo joogto
markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandorey intaa ayay nooga eg tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo